si nolosha qoysaskooda u maareeyaan. Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa fursado ganacsi ka samaystay suuqa firshada oo ku yaala xaafadda Xawataaka ee magaalada Beledweyne, iyagoo iibiya maacuunta lagu isticmaalo guryaha. Maacuunta ayaa uga imaata haweenkan magaalada Muqdisho iyo Boosaaso iyagoo lacagaha ay ka helaan ku maareeya nolosha reerkooda. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa Radio Beerlo uga warramay sida ay uga ganacsadaan maacuunta iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Magacayga waxaa la dhahaa Filis Axmed Faarax. Waxaan ka ganacsadaa qaybta maacuunta. Alxamdulilah waa ku nabad qabnaa. Ilaahay baa nagu gargaaray. meeshaasaan isaga nabad qabnaa ganacsatada maacuuntaan ka mid ahay qaybta dukaanleyda aadayna noogu gatan tahay hadda suuq xumadu meel kastaysa ka jirtaa magaalooyinka dhan ayba ka jirtaa wadanka dhan ayuu suuqa ka wada xun yahay keligeen ma nihin haddana ilaahay wuxuu naga israaqaan ka helnaa meeshaasaan joognaa waan iska wanaagsanaa adigu muddo waxaan joogaa lix sano marka way isaga fiicana bulshada beledweyne walaahi suuq caga badan maba jiro wixii aan hayna iyo wax lagu soo darayo oon ka mid ah ayaan rabnaa inaan ka iibino marka ramadaan kariim baan leenahay hadduu ilaahay nolol nagu gaarsiiyo insha allah muqdisho boosaaso ay ka kala imaataan waxaan ku doortay qof ilmooley aan ahay ilmihii kamaag dheeraan karno ganacsi kale oo hadda noo babcan oon galnana ma jirto oon ganacsiga magaalada laga ganacsado ay sideedaba dumar ka ganacsadaan waa dharka maacuunta iyo wixii qudaaraho la halmaalo iyo bagaash marka kolley tana aniga doorbida fantahadii waana saamaysay waxay nagu saamaysay meel kastay gashay awal wadanka qaybaa ka kala heri jirto guryaha qaybay geli jireen qaybna waa nabad qabi jireen hadda inta badan way saamaysa gobolka beledweyne guriga ay reebtay waa yaryahay marka cid ay daysaba ma jirto nololka reeshkayga waan ka maareeyaa inkasta aysan maareynta ayn marna ina wada xadidinayn marna way xadidaa marna ma xadidi karto si fiican si fiican waxbarasho hadday tahay hadday jaamacada tahay hadday nolosha kale tahay si fiican walaahi ma jiraan marmaray iska soo yara jajabtaa mooyaane sida kale way iska fiican tahay xiliyada soonkay aada u fiican tahay rabadaanka waa bisha keliya lagu xisaabtamo aadayna u fiican tahay dhaqdhaqaaqeedina waa bilowday maasha allah ilaaha noo barakeeyo maacunto shay qurmaa ma ahan shay dheydkiisa dhacaayana ma ahan kolley shaqadiisaana fahana maacunta sidaas waa waxay iga imaataa ilaa muqdisho ilaa boosaaso annaga boosaaso waxa noo fiican ee muqdishoa noo fiican noo jaban tahay waxaa jira haween badan oo nolosha reerkooda kaalin ka qaatay sidii u horumarin lahaayeen